bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu amiin fayla kulanta fayla akhyaaray meel walbo isin roogtaan iyo si walbo isiniin dhegaysaanba ha ka dhowaada barnaamijka kulunku warsan oo wakhtiyadan oo kalan ku bartaan raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo markii lakureeba hamiinka jimaadaha sabtada hooydaas hamiinima isnayn ou talaadinaya hooydaas taaragdanaya kabaaganta labaatii kowta bilaha tumi koowaa sannadda labada kun iyo tumilita qodobada barnaamijka kulunku warsan dhegaystayaal hamiinnimadan oonu siinhaynaysiina dheega doontaan haddii ilaahay uu sare waliba ku mid eh jeeka waliba iyo kabaagan ay tahay labaatii kowta nofembar maalinta maalinka soomaaliyeed welina gobollada dalka magaalooyin badan laku xusay islamarkaasna munaasabado la kuwiinayay maalinta tan iyo ku dhiiday magaalooyin fara badan oo gudo dalka soomaaliya ku tirsan magaalada baydhabo ee gobolka baay weliba ku mid ataa meelo markaasa walbarashada tayada leh ku jarta welina geeka munaasabadda maalinta maalinka soomaaliyeed lanku xusne magaalada baydhabo ujeeddada iyo weliba asbaabo markaasan ku dhihi waaytii munaasabadda maalinta tan ee maalinka soomaaliyeed mayadka warbixinno iyo waraysiyo arrintaasa ku hadalaasa ee dhegaystayaal barnaamijka kulunka warsanka dheegi doontaan taasoo kale qodobada barnaamijka kulunka warsan hamiinnimadan uunu siinhaynaysiina dheegi doontaan weliba ku mid eh gujigii lamaad ee doorashooyinka xildhibaanada minka hoose ee baarlamanka soomaaliya iyo weliba iyo ku dareeraana magaalada baydhabo ee gobolka baay iyoona doorashada wejiga lamaad iyo galli meelo markaasa xiise leh oo weliba siyaasiyiin iyo weliba dad kale oo fadaayan jegada kursiga xildhibaannimo ee minka hoose baarlamanka soomaaliya aan tartamahay qayboogii wejigii lamaad laku gudi jira doorashada geeka kudhiidi magaalada baydhabo iyo weliba natiijadii ha ka dhammaati iyo barnaamijka kulunka warsan dhegaystayaal xasanka gudbii doonna erge markaas ku dareerta gobolka shabeellaha hoose oo ku dhiib gala doonta doorashada xildhibaanada minka hoose ee baarlamaanka soomaaliyana weliba iyo geeka hadeertay magaalada baydhabo ee gobolka baay guddiga doorashooyinka heer federaal oday dhaqameedyada yaa weliba iyo ku hadaleena hadeerowka ergada gobolka shabeellaha hoose ku dareerta iyo weliba dhibaatooyinka langmari in magaalada baydhabo la hadeersi barnaamijka kulunku warsan iyo dhegaystayaal dheegi doontaan qodobada kale ee kulunku warsan uunu siinhaynaysiina dheegi doontaan haddii ilaahay usar weliba ku mid eh madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud weliba usegeeka xaragga ku gooyey jid cusub oo laku hirgeliyey magaalada caasimadda ee muqdisho muddooyinkii indambeey maamulka gobolka banaadir weliba uu sawaday dayactirka eedan jididka weyn ee magaalada caasimadda ee muqdisho madaxweynaga oo hambaliyey jidka shirkaddii weliba maamulka gobolka banaadir oo isku ku hadladeen iyo barnaamijka kulanka warsan dhegaystayaal hasanka gudbii doona qodobadaas iyo qodobo kale oo iyagoo ka jiraan walyahaniisaayada kulanka warsan intayunku gudi jirna iyo dhegaystayaal dheegi doontaan mahaddaa ku deerta barnaamijka weliba hasaarey mukhtaar sheekh aadan dalmar cabdulaahi nuur aadan iyo sanadirees yahay saaxiibkay faysal yaah farsameeyaha ee markale iyo kulanka warsan waayahay dhegaystayaal mar kale iyo barnaamijka kulunka warsan iyo hawada seen kulannaa qaybo hore ee barnaamijka kulunka warsan iyo gudagala qodobkan ka horeeya ee kulunka hamiinimadan una ka fiiriyaan weliba usa nagadeeya wejiga lamaad ee doorashooyinka xildhibaanada minka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa weliba markaas iyo malahay temeeloogi inkixis badnaayay welina geeka doorasho iyo ka tartamaayeen beel ku mid ee beelo degow koonfur galbeed soomaaliya islamarkaasna aan tartamahay kursiga xildhibaanada minka hoose ee baarlamaanka soomaaliya iyo ku dhiiday howlka doorashada ee xarunta madaxtooyada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya
guddiga guddiyada doorashooyinka heer qaran heer heer maamul goboleed xubnaha goobjoogayaasha beesha caalamka saaxiibada saxaafadda ergada walaalaha asxaabta ciidanka qalabka sida dhammaan waa salaamaya salaan kadib dabcan waad aragtaan wax meesha ku qoran kursiga loo tartamayo iyo beesha uu yahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu qofkii qabtaba inuu ilaahay la garab galo tartan waa tartan waxaan isleeyahay muddo ayaan soo jiitamay ragga qaar dhowr bilood kuwa maalmo ninba meel bay u joogta laakiin waxaan gartay walaalkay brofesor cabdiraxmaan xaaji aadan ibi da-duna waa moogtahay waalidnimay ay gashaa in qasi badan falanqayn badan asxaab dad badanoo hadda aan arko wejiyadooda ayaa waxaan rabay dabcan waa naxsan yahay oo maanta wuxuu isleeyahay amuu dhufku jeedaa jaamac laakiin waxaan goostay inaan ka farxiyo oday siyaasi ah waayo arag ah khabiir ah intii wadatay ee dhowr ku wadatay walaalahay qaraabada waxaan leeyahay idi idiin daayay intii kale taageerayaasheeda aheede oo maanta aan isleeyahay hadda si bal sanduuqa hala fiiriyo la dhihi lahaa waxaa hadda meesha aan u taagana wax ka duwanaan soo bixi lahaa laakiin haddana geesnimo u baahan tahay ani waxaan rabaa geesnimadii inaan walaalkay cabdiraxmaan xaaji aadan ibi marna adeerkay aadaali markii la eego aan bal aan siiyo sbiiska aniga oo ilaalinaayo wadajirka iyo midnimada ummadda guud ahaan gaar ahaanna midda reer tagaaleen iyo guud ahaan dadka aniga hadda ka dhashay dabcan waxaan isleehay waad mudneed asna wuu ogyahay dad badanoo halkan joogana way ogyihiin laakiin haddana waxaa la yeediyey waxba waxbaa ka horeeya fulinimo ima qaadin ama lagaa badiyaa uma tanaasulin laakiin haddana waxaan garwaaqsaday codsiyo badan oo odayaashan hadda quruxda badan ee horteeda fadhiya iyo gabdhahaas quruxda badan iyo ergada guud ahaan dad ka mid ah oo xeer beegti ah ay iga codsadeen saas darteed waxaan leeyahay walaalkay cabdiraxmaan xaji aadan soo dhawow brofesor ibbi waxaanna jecelahay inuu ilaahay u fududeeyo asagaan u tanaasulay dabcan hadda labadeenun baan ahayn laba walaal oo kalea jirtay oo horey u tanaasulay anigana mid saddexaad marka waxaan isleeyahay un intii brofesor ama lahayd odayga ha laga khafiifiye waakaas ka khafiifiye intii aniga isidatayna waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin aadaan idinkugu hambalyeenaya mar kale iyo mar saddexaad guddiga sharafta leh goobjoogayaasha xildhibaanada wasiirada qaarka aan arko walaalahay asxaabteyda saxaafadda ciidanka dhammaan waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin oo faraxsanahay inaan noqdo musharax haddana hortiina aan ku tanaasulo marka jazaakum allahu khayran aniga intaas ayaan isleeyahay ayaan kusoo gabagabaynayaa marka asrac
maalin wanaagsan darab wanaagsan mar kale waxaa noo soo dhammaaday codeen oo u sugnaatay maanta inay codeeyaan beesha gaadhsan ee koonfur galbeed tartamayaashu waxay kala ahaayeen cabdiraxmaan aadan ibraahim iyo jaamac taqal cabbaas jaamac iskiisa ayuu ugu tanaasulay inuusan tartanka qayb ka qaadan hortiinana waa kii ku caddeeyey asoo xura haddaba waxaa soo haray cabdiraxmaan rofesoorka inuu keligii halkaa loo codeeyo waxaa soo xaadiray afartan iyo toddoba codbixiyaalah waxaa xumaaday hal cod haddaba waxaa doortay brofesor cabdiraxmaan cabdiraxmaan aadan ibraahim afartan iyo lix cod beesha gaarsan waxaa u matalahaya dowladda federaalka baarlamaankeeda brofesorka waxaa mahad iska leh allah subxaana wa tacaala allaha awoodda sare leh ee runtii muujiyey maanta guushan ummad u soo hoyatay guushan keliya ma laha beesha biimaal ama dil ama gaadsan waa beel waa beesha soomaaliyeed oo dhan u soo hoyatay waa guul ummadda soomaaliyeed oo dhan u soo hoyatay aniguna waxaan ku shaqaynayaa sida lagu dhaarto magaca dadka iyo dalka iyo diinta inaan insha allahu tacaala bidnillahi ilkariim aan u noqdo mataqaanaa dad nin u shaqeeya waxaan aada ugu mahad celinayaa guddiga doorashada dadban ee heer qaran iyo heer federaal iyo heer mataqaanaa stateba runtii eh, juhdi badan bay geliyeen waad garan kartaan intanoo khalqi ah oo laba kun iyo xoogaa ah inay habeenkii maalin u dhafaan ay ka shaqeeyaan waad garan kartaan inta caay ku dhici karta ama dhibaato ama afrigaad ku dhici karta laakiin dhabarkooday leeyihiin qofkii xil qaadana eed waa qaadayaa wixii naga kiin soo gaaray annaga kulleeto waxaynu weydiisanaa na cafisaan annagana insha allahu tacaala wixii tuhun iyo jinni bakti ah wayna cafinay haddii la raalka noqdo Eh, waxaan aada ugu mahad celinayaa alla subxaana wa tacaala kadib eh, madaxweyne shariif xasan sheekh aadan oo runtii ka muujiyey statekan in ay ka dhacdo wax aan taariikhda ka dhicin oo ah in si nabadgelya oo smuutha oo wanaagsan magaaladan loogu codeeyo waxaan stateyada kaleo dhan ka dhicin oo ah xeradan lagu jiro iyo agagaarkeedao dhan waa kolleejo qof kasta oo yimaado ama markaa ku noqdo ama ha deganaadee saxankiisa qadaya qur-aan casho ku leeyahy taariikhda kama dhicin meel ay ka dhacdo soomaaliya ma jirto waxaad garan kartaa marka deeqsinimadaas iyo dadnimadaas inuu halganka leeyahay iyo garashada iyo caqliga iyo hoggaanka waan ku hambalyaynaa sheekh xasan sheekh aadan waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in soomaaliya o dhan waxa lagu lagu yeedho welfareka inuu gaarsiiyo min raas kaboni ilaa raas caseer wuxuu ku gaari karaa inuu noqdo madaxweynaha qaranka soomaaliya insha allah kuna duceeyo waa mahadsantihiin
gurudhaysi bilaawshaya barbahi walyara bulgaasini dheriga meelbaraakila kateegiya buushanka dhammaatay baar restorante bulshowa kooy baboy bajibadi'i bulgaas barwaadii deriga dhiirayhe beenbol bursiday kunga banka qooltayhe baa resturanti bulsho yaga fodhay soomaaliyey habbahaa hooya biiqabi ibuudaqabe inisbaahanyina ada oo beesoda qabto oo raashin ada umbugaas waayta adinye bilaayidiewaa kungurukiisin imbaahanaayten wiligi
qaybo hore ee barnaamijka kulanka warsan yaa dhugunsudaytan dhegaystayaal raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo iyaanu dhugunsudaytan qodobka kale ee kulankuna kafiran waliba uusan nagadaya erga ku dararta gobolka shabeellaha hoose isla markaasna ku qeyb gala doonta doorashada xildhibaanada minka hoose ee baarlamaanka cusub ee soomaaliya weliba geedka ergadaas iyo hadeertay magaalada baydhabo ee gobolka baay muddooyinkii in dambeeyey doorashada dhiniga musharaxiinta kukooyasa gobolka shabeellaha hoose eediyan yarayti welina ergadan iyo qeybkunada doonana musharaxiinta anteegan korsiga xildhibaannimo ee baarlamaanka soomaaliya ee dhiniga gobolka shabeellaha hoose ku kooyi doonta aadan cabdinaasir oo ku mid eh guddiga doorashooyinka heer federaal iyo weliba suldaan warsame caliyow ibrow oo isuguna salaadiinta gobolka shabeellaha hoose hakurjee- hakujeedda yaa weliba iyo ku hadaleena qaabkii iyo juhdigii lakabii ergadan kooyowka magaalada baydhaba iyo kooyan iyo weliba sida markaasa lahaka diirsi
aad u mahadsantihiin ee baad warbaahinta waxaa sidoo kale u mahad celinayaa suldaan warsame waxaa aad u soo dhoweynayaa imaatinka maanta ay imaadeen ergooyinka shabeellada hoose ka socday si doorashada ee ee u dardargasho saad la socotaan soddon kursi ayaa hore inoogu dhammaaday oo ay ku jiraan qaarkood shabeellada hoose haddana waa markii ugu horreysay oo ma aha laakiin inteeda ugu badana waxaa sugoonaa maalmaha soo socdo waxaan rajaynaynaa insha allah si fiican inay hoosha usii socoto oo waqti badanna ma haysano ku dhowaad sideed maalmood ama toddoba maalmood insha allah rajaynaynaa inaan kusoo gabagabeyno doorashada waana waana aada ugu mahadcelinaya guddiga doorashooyinka heer gobol ee koonfur galbeed sida wanaagsan ee u shaqaynayaan ee iskula shaqaynayaan ergooyinka doorashada iyo hay-adaha amniga iyo dhammaan korjoogtada sidaa la socotaan doorashada soomaaliya waa mid ku cusub afartan iyo sideed sano kadib waxaa la dooranayaa xubno ergooyin ee lasoo aruuriyay kow iyo konton gaaraya waxay dooranayaan xildhibaan sanadihii horeeto waxaa ogtihiin in oday dhaqameedka uu soo xuli jiray xildhibaanada uu keeni jiray maanta laakiin taas ay ka duwan tahay iska qabsiga beelaha dhexdoodu aad u badanaya laakiin ujeeddada ugu weyn oo doorashadan waxay tahay in dad wadanka la gaarsiiyo ga qof iyo codkiisa waa jiri kartaa dad qaarkooda doodo qabaan laakiinse ma aha in waxaa anaga inoogu muhiimsan waxaasoo dhan doorashada siday ku socota iyo wanaageeda iyo amniga suu u wanaagsan yahay hay-adaha amniga amisom iyo amisom boolice iyo amisom military iyo dhammaan booliiska federaalka iyo hay-adaha nabasugidda sida wanaagsan ay ula shaqaynayaan guddiga waana aadaa ugu mahad celinaynaa sidoo kaleeto odayaasha dhaqanka iyagana oo qaybta khilaafaadka oo shanta xubnood ee siday ula shaqeeyaan guddiga doorashooyinka aadaa iyagana ugu mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socota insha allah inay noo soo gobogoboobaan maantana waxaa bilaabmay oo maalmahan soo socday maantana aad u bilaabmay wejigii labaad aan rajaynaynaa insha allah oo hadda bilaabo shalay daraad bilowday laakiin dhowaan soo gabagaboon doona doorashada dhammaantooda odayaashana aadaa ugu mahad celinaynaa sida wanaagsan ay inula shaqeeyaan waa mahadsantihiin
bismi illaahi raxmaan iraxiim anoo ku hadlaayo magaca odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed ayaa waxaa mahadle alleh ka suko waxaa mahadleh maaragtay dadka ka soo shaqeeyey inay howlahan maanta fududaadaan maanta waxaa imaatay ergadii ugu horeysay oo nambar badan ahayd way jirtay ergooyin yimid oo shabeellaha hoose ahaa laakiinse maanta waxaa bilowday ergadii ugu badnayd ee shabeellaha hoose ahayd waxaana loogu talagalay inay maalintii timaado shan flight oo shan dayuuradood ah ay ka kooban flightkiiba dayuuradiiba konton oo laba boqol iyo konton ah hadduu ilaa idhaahdo waxaa la rabaa ergada shabeellaha hoose waxay ka kooban tahay kun afar boqol iyo labaatan iyo sagaal ergo ayay ka kooban tahay waxaan la rajaynayaa insha allah in lagu soo koobo muddo lix casho gudaheed ah kuraas shabeellaha hoosena waa toddoba iyo labaatan kursi qorshe hadda socdo oo la wada ayaa wuxuu yahay maadaama oo ay ilaa hadda soddon ergo la sameeyey soddon kursi la sameeyey waxaa maanta yimid ilaa ay hadda waxaa yimid ilaa saddex kursi oo ah boqol iyo konton ergo ah waxaana rajaynaynaa qorshaha oo yahay sida maalmahan soo socdaba in lagu soo dhammeeyo kursi shabeellaha hoose ah koonfur galbeed waxay lahayd kursi ilaa hadda waxaa la dhammeeyey waxaan rajaynaynaa kursi iyo sagaalka kursi oo dhiman in lagu soo dhammeeyo muddo kooban oo ka yar toban casho hadduu alla idmo sida qorshe hadda uu yahay odayaasha dhaqanka qayb weyn bay ka qaateen sida loo organize gareeyo laisugu keenay ergadan waayo aniga waxaan ka mid ahaa odayaasha qaybta weyn ka qaatay oo haddana u taagan in ay soo dhoweeyaan ergada shabeellaha hoose ka timid waxaa jira odayaal loo qoondeeyey inay soo dhoweyntaas ka mid qayb ka qaataan odayaal loo qayb loo qoondeeyey xagga deegaanka inay qayb ka qaataan odayaal loo qoondeeyey inay qayb ka noqdaan security iyo amnigooda sidii loo sugi lahaa ilaah baa sugi karo laakiin ay qayb ka qaataan waxaa qayb weyn ka qaatay hay-adaha amniga sida ciidamada amison oo ka kooban dowladda ethoobiya wadamada african unionka ay qayb ka yihiin ciidamada ugandeska amison boolice iyo ciidamada booliiska ee gobolka hadda ku sugan ee si gooni loo tababaray oo ay maaragtay loo qoondeeyey si ay u sugi lahaayeen amniga ergada marka waxaan rajaynaynaa inay si wanaagsan ku dhammaan doonto anagoo og inuu culays badan jiro anagoo og inuu complication badan jiro maadaama ay tahay doorashadan doorasho dadban ayna ugu horayso soomaaliya markii ugu horraysay ee laga qabtay doorasho dadban waayo soomaaliya lixdan sano ka hor ayaa waxaa ka dhaca qof iyo codkiisa haddase waxaa socoto system ah doorasho dadban taas micnaheeda waxaa waaye wixii dhanbaa very complicated wax soomaaliya ku cusub waaye oo aysan horey u arag laakiin anoo ku hadlaya magaca odayaasha dhaqanka soomaaliyeed waxaa aad iyo aad culays garabkayaga ugu degay waxay ahayd in odayga dhaqanka uu beesha dhan qof ka soo xulo laakiin nasiib wanaag maanta waxaa ah in kow iyo konton qof oo ka kooban ururada bulshada laga wada keenay inay doortaan qof alla qofkii ay rabaan ee ku habboon waxaa jiro dacwado badan wayna soo gaareen eedo badan way jiraan laakiin culayska u weyn baa waxay tahay qof kasta rabitaankiisa markuu iska waayo ayuu dacwado keenaa qof musharax oo musharax u tartamay oo musharaxnimadii laga badshay oo eedkeena waan aragnay qof waxaan aragnay musharax ah oo ergadii aanan ku kalsoonayn markuu arkay ergadii inuusan ku kalsoonayn dhahayo aniga maaragtay ergadan kuma kalsoono ergadeydaan rabaa odayga inuu ii qoro hadduusan ii qorayn odayga waan dacweynaya waan aragnay taas dacwadahaasoo kale waxaan samaynaa dhinac baan u dhignaa waana u sheegnaa tolkaa wax ka raasaani rahnaa waxaa jira guddi khilaafaad oo la sameeyey dowladda federaalka ay samaysay dowlad goboleedyada waxaa jira guddi farsamo oo guddi doorashooyin ah isla markaas laakiin odayaasha dhaqanka koonfur galbeed waxay lahayn weligood guddi khilaafaad ah oo odayaasha dhaqanka ay leeyihiin si beelaha u xasiliyaan marka dacwadahaasoo kale waan aragnaa iyo waxaad arkaysaa qabiil ku dhahayo kursiga anaa haysan jiray ee kursigii baan u baanahay in laysoo celiyo taasna aysan suurtagal noqon karin oo anaga aanan wax ka qaban karin waxaa arkaysaa abuudqaybsi waxaa laga yaabaa beel oo ah maaragtay beel x ay kursi aysan lahayn oo beel maaragtay e u doodaysa oo beesha aysan u lahayn ilan jifooyin bay soomaali u kala baxaan abuudqaybsigaasna waan aragnay haddana coleyska ugu weynaa waxay ahayd qof kasta asoon hubin beeshii uusan hubin abuudqaybsiga uusan hubin ayuu wuxuu iska aaday xawaaladii lacagta iska soo shubay shantii kun markuu yimidna uu ogaaday beeshii jifadii uu ka dhashay inay loo quundayay gabar asina nin rag uu yahay taasna culays ay ku timid ay noqotay inuu dib lacagtiis u noqdo kaasoo kale qaarkood waxaan aragnaa markii saas loo sheego inuu dacwo soo qoro dhahaani kursiga xaqa u lahabaa lay diidayaa odaygii iyo beesha markay wada fadhiisteen saddex kursi ay lahaayeen ama afar kursi ay hal kursi u qoondeeyeen in gabar loo qoondeeyo maadaama uu yahay awood qaybsiga hadda lagu dara haweenka inay qayb ka noqdaan arrimaha siyaasadda oo woman quota ah in haweenkii ay helaan quotationkeeda dacwadahaasoo kale waan aragnaa laakiin waxaan ku salaynaa maaragtay inay yihiin rabitaanka qofka keliya marka muhiimadahaas dhan way jiraan marka waxaan rajaynaynaa bahasha aan ku dhex jirno waa mid aad iyo aad u dhib badan u mashaakil badan laakiinse koonfur galbeed waxaan isleeyahay waa meelaha ugu wanaagsan ilaa hadda waxaan ognahay si fiican bay ku socdaan transparencyga accountabilityga waxaan rajaynaynaa inay si fiican ku socoto riboodyada laga soo qoro oo aan aragnan waxaa ka mid ah in guddiga doorashooyinka ay si fiican u wadaan howsha heer federaal iyo heer dowlad goboleedba waxaan rajaynayaa inay saas kusii socoto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
حبيبنا حبيبنا ألف صلى الله ألف صلى الله على قمر الكمال sahal electronics stationary and cosmetics saldhigii baahidaada surankaa dumarayday suubaneey mataqaan hadalkaadoon waxba soo ohin si kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqaysaani iigu tilmaan saal electronics stationary and cosmetics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada saal electronic stationary and cosmetics waxyaaba aad ka helayseen bulshada waxaa ka mid a sida qalabka electronics iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyuutar hb acer tushiiba iyo del iyo mobilada noocyadooda kala duwan not for not three not five iphone four iphone five iphone six iyo samsung galaxy noocyadiisa kala duwan waxaad ka helaysiin sidoo kale sahl electronic rintijaro
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ayaa weli noo dhugunsidatan dhegaystayaal qeybahoo dhexe ee kulanku warsan iyo hayse diirni labaatiyo kowta nofembar waliba ayaa ka baagantaa ama iyo ka astaysantaa maalinta maalinka soomaaliyeed welina munaasabada maalinta tan la kuwiinayay geeka iyo ku shaldhiyana magaalooyinka waaweyn ee guda dalka soomaaliya baydhabo munaasabada tan ee maalinta maalinka soomaaliyeed may ku xusna warbixin warsan siin diyaaradii oo ku hadalaasa maalinta iyo muhiimaddan iyo in la timaaninka soomaaliyeed faysal laayow oo warsan ku tirsan yahninjeediye
geeka oo kale weliba ka beegantaa maalinta maalinka soomaaliyeed oo lan astay intada ka husa sannad kasta marka la rooga labaataiyo kowga bilo nofembar waa in la ka husay deegaano badan oo ka yaalan maamul goboleedada dalka sida jubbaland puntland galmudug iyo hirshabeelle iyo gobolka banaadir waalin lan dhikay haflad eeda weyn oo laha ka dhawaayow maalinta maalinka soomaaliyeed iyo oon ha ku qayb galeen maalimiin kitaab xildhibaano wasiiro walbarasho dowladda dhexe iyo ha maamul goboleeda inaskoyowkahan raabta abwaano iyo qeybo shalduwan ee bulshada haabahaata dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya deegaanada ka yalan inti hoos haflada landhika isku dhaafe inti maalinti ete maalinta maalinka soomaaliyeed maybaka oga dadow weliba oo su-aale deegaanada maalin murooga miya dowlad gobolka koonfur galbeed wasaaradda walbarasho malaha oo agaasimaase maalintan oo kale oo sida iyo kadhiya maamul goboleeda jinkaana ee su-aalow isdabyaalan dadow aan isin weydii jawaabtiyo weliba etaa inti aansin dareensi sida dowlad goboleedkan wasaaradda walbarashada lanka egmidi dadkana lanka dhiibi haanas oyo iin warmoogayaal laakiin meeli horumar warbarasho ku sugaani wayba hasuusado waayana huska maalinta maalinka soomaaliyeedda iyo otaasay andheertada tira ardaya oo deeras kun ishan boqol oyo kumidayn qaxootigiha kunagadi heryooyinka ifow iyo dhagahley iyo hata ka haysata magaalada baydhabo walbarasho laan wasaaradda abooda waaytay intiya sida walbarasho iyo oona wasaarado walbarashada jubbaland iyo puntland iyo ardaydii qaxootiga kunagadi iyo onfidien deeg walbarasho oo beeslaange hataba maalinka waliba mudana mar ilaama maamuus iyo muunu usikile mujtamac dhatiso waliniyo mudanaana inta la mari mudnaantiyo oo la muujiye maalintiyo ayaan daradu waliba ay ku koy tahay haana ogayn maqaamka maalinka iyo mas-uulan dhiibi wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ilow maanama laha maalinka waliba muraayad hus iyo huslaan muuqdow oo lama jardow
faysal dhaayow oo warbixin ku hadalaasi maalinta maalinka soomaaliyeed oo geeka ka beeganati nin diyaari islamarkaasna hajeedi ayaa kaasahay dhinaga kale macalimiinta ku howlgalaasa iskuullada magaalada baydhabo weliba iyoona ku hadaleena maalinta tan iyo muhiimadda iyo in lata maalinka soomaaliyeed ujeeddada koonfur galbeed wasaaradda walbarashada iyo haanqabanqaabi haanqabanqaabi wayti maalinta tan iyo weliba wiinayntiye waliba walkuweydiinay maamulaha iskuulka baydhabo model iskuul oo ku mid ah iskuullada magaalada baydhabo kiyaala ibraahim aayatulla
markaan kugu sheego horta maalintan maanta oo xafladaha ka dhacaya soomaaliya oo dhan sababta ay ugu dhex weyday gobolkan baay oo hadda aan joogno magaalada baydhabo waxa weeye wax walba waxay u baahan yihiin ku diyaargarow iyo ku talagal iyo abaabul bay u baahan yihiin ciddii arrintaas u qaabilsanayd haddii wasaarad ahaan lahayd haddii bahdi waxbarasho ahayd wax xiriir toos ah oo ay ku wada shaqeeyaan ayaan maanta jirin sababtoo ah arrimo badan oo isuwan baa lagu jiraayo majaal siyaasadeed baa lagu jiraa taas ayaan u aanaynayaa sababta ay maalintaas loogu xusi waayey magaalada tan aan joogno su-aasha koowaad taas waaye su-aasha labaad macalimiinta markaan ka hadlo iskuulaadka ka shaqeeya waa runtaa duruufo adag bay ku shaqeeyaan inkastoo aan isleeyahay sanadihii hore ana soo dhaafay sanadkan inay yare ka duwan yihiin mar kasta wax ku filan lama hayo laakiin intii yareedda ay qaadan jireen sanadkan waan u malaynayaa in xoogaa in yarba ha iska ahaatee isbedel inuu jiro taasna arrimo badan baa kalifaya oo macalimiintana way kala yihiinoo iyaga laftooda qaar baa jira oo professional ah macalinimadu waa professional qaarna waxa weeye waa cusub yihiin oo professional maaha aqoontii way leeyihiin laakiin wax meesha la rabo waxa weeye waa teach iyo teaching baa loo baahan yahay dii marka teachingkii ayaa yar baranimadii waa iska jirtaa laakiin professionalkii ayaa yar si kastaba ha ahaatee waa filayaa sanadkan inay xoogaa sanadii hore xoogaa markii la fiiriyo inkastoo wax ku filan mar walba aan la helayn waa filayaa in sanadkan yara la dhaamo intii hore waayahay ustaad aayatullah isla su-aal su-aalan iyana dhakooyase yaa faday inaan ku weydii dowladda soomaaliya waliba iyo ka dhawaagtay oo weliba wasaaradda walbarashada dowladda soomaaliya ayay sheegtay in nidaam goto school ama iskoolada ambaha nidaam degsin oo weliba dhammaan gobollada dalka laku hirgeliy nidaamkii ee wasaaradda walbarashada iyo go'aamadii ee arday badan ee iskoolaadka iyo ondareereen ee intee ka dambeeyey nidaamkaas nidaamkaas horta su-aashaas aniga inaad i weydiiso maahayn waayo iskuulka aan joogo waa iskuul private ah waayo maaha in maxaa gooti iskuul kuwa lagu tilmaamay maaha laakiin bacdamaa aan ku jirno bacdi waxbarashada ama dawli ha ahaado ama private ha ahaado oo waxa weeye waxaa jira nidaam caalami ah baa jira isku xidha arrimahaas waxbarashada isku xidha ayaa jira mas-uuliyiinta ayaana isku xidhaya arrintaas xilkooda ay tahay marka taas waxa weeye xilka gaar wuxuu ka saaran yahay dowladda koonfur galbeed iyo dowladda dhexe oo isugun bay arrintaas ayaa waajib ka saaran yahay dee meeshaasna gaar baa jira dareenkaas waanu qabnaa magada waayahay macalimiintii magaalada baydhabo ee ee ku hawlgalaaya oo weliba ee magaalada baydhabo ka shaqeeya ee tiin hayte ee mudane maalinta tan walyaabo lanka asteey ama lanka go'aami ee maalinta maalinka soomaaliyeed waxa loogu go'aamiyey waxa weeye horta adduunyada hadday helo waxbarasho ee ma la gaari karo horumar gaari karo waxyaalaha bini'aadamkii gaayo nolosha lama maarayn karo haddaynan waxbarasho jirin taas awgeed ayaa loo asqeeyey sanadkan ama b- bishan iyo taariikhdan haddaan joogo koob iyo labaatanka in la muujiyo qiimaha macalinka uu leeyahay qiimaha waxbarashadu ay leedahay qiimaha bani aadamka horumarkiisa waxbarashada ugu fadhido taas ayaana keentay in maaragtay maalintaas si gaar ah loo xusuusto muhiimadda maalinta tan iyo lata ee gaar ahaana maalinka soomaaliyeed iyo in lata mayata mu- muhiimadda ay u leedahay waxa weeye macalinka hadda ka hor baan waxaan maqlay n muddaada sanad laga joogo muhiimadda markaan kuu sheego nin macalin ah ayaa la weydiiyey niman weriyaala su-aalo weydiiyeen waxay yidhahdeen konton iyo laba sano ayuu macalin ahaa marka waxaa la yidhi konton iyo laba sano macalin baadahay bal waxaad ku faa'iiday ama faa'iidada bulshada ugu jirto macalinnimadaada bal inaad noo sheegto marka wuxuu yidhi horta aniga ma hayo wax kayd dhaqaalaha oo aan waxbarasho ka helay ma jiraan guri yar baan u dhoodhoobay ciyaalka oo ay hadda degan yihiin laakiin taas markaan ka gudbo wuxuu yidhi markii aan arko magaalada ugu weyn masalan wuxuu ka dhigayay markaas nairobi uu ka dhigayay magaalo madaxda marka wuxuu yidhi wixii markaan arko wasiir ama wasiir ku-xigeen ama agaasime ama maareeye ama madaxweyne markaan arko oo aan og yihiin inaan soo saaray waa ii istaagayaan buu yidhi markaasaa macalinkayga la yidhaahdaa kursiga way ka kacayaan marka qiimo kaas ka weyn oo bani aadamka noloshiisa uu heli karo ama faa'iido taas ka weyn ama sharaf taas ka weyn inaan jirin baan idin sheegayaa buu yidhi marka taas baa kuu caddaynaysaa macalinka wuxuu yahay iyo wuxuu u- ummadiisa u taro iyo qiimaha uu asiga naftiisa uu leeyahay taasa kuu caddaynaysaa ma garan waayahay magaalada baydhabo ee ustaad ayatullah weliba ee ku dhisana ama ku hawlgalaya iskuulo markaas private eh iyo weliba ahaano dawli eh ee in sheega korte ee meega maalin ku hawlgalaayaan ee iskuullada dhammaan magaalada baydhabo ee ka dhisan Ah, horta eh, exactly tiro kooban oo oo an hadda intaas way aan ku leeyahay ma jiro aniga masalan waxaan maamulo ka ahay magaalada eh, eh, muxuu aha iskuulka iskuulaadkana aan u malaynayso inuu ugu magac dheer yahay oo la yidhaahdo model school sababtoo ah model school magaca uu ku dheeraadayna waxa weeye dowladdii kacaanka markii burburtay ayaa ugu dambaysay dugsi sare laga baxo deegaanadan eh, eh, eh, ma- koonfur galbeed aan yidhaahdo marka waa iskuolkii ugu horreeyey oo dugsi sare burburka looga soo baxo markii lix lood toddoba lood ka baxday ayaa iskuulaadka kale oo dugsi sare ka soo baxi bilaabeen marka iskuolkaas macalimiinta ka shaqaysa waa hal gelin buu shaqeeyaa laba gelin ma shaqeeyo gelinka hore uu shaqeeyaa waxaa joogta labaatan marka waxaad ka soo qaadaysa kuwa laba gelin shaqeeyana soddon eh, labaatan ishanaad ka soo qaadaysa ama kuwii laftooda labaatankiiyaa isku xil celcelis la samaynayaa marka waa filayaa iskuulaadkaas inaynan ka yarayn macalimiinta dhigaysa ilaa saddex boqol saddex boqol iyo shan boqol qiyaastii markaan soo qaato waa intaasay la egyihiin taasaan filaya jaraana nidaam andegsan iskuullada oyo aan isku kooyaan markii maalin ku howlgalo magaalada baydhabo iskuullada ka dhisan iyo hala gudboonaata xaalad adag sida ee jira guur ama tacsiyi walay la mid ah arrintaas arrintaas iskuulaadka horta way kala yihiin oo kuwa waxaad ku sheegteen ee gooti iskuul kuwana waxa weeye dalladaa jiray dalladihii laftooda waxa weeye hadda masalan eh, annaga ma- aan kula hadlayo iskuulaad badan baan isku dallad evens la yidhaahdo aasaaskii waxaas iska lahayd oo kuwaas tareen baan wada saaranahayo waan wada soconaa Eh, laakiin guud ahaan kuwa fembis eh, eh, muxuu ahaa seedo kuwa badan baa jira marka isku waleenna lama aha marka ilaa hadda ma dhicin eh, in arrimo noocaasa intay macalimiinta maamulayaasha isugu yimaadaan eh, duruufahaas iyo arrimahaas macalimiinta lagu maareeyo iskuul walba iskiis inuu isu xilqaamo oo, eh, ka idaara ahaan macalinkiisu wuxuu u qaban lahaa guur iyo xanuun iyo ma ogi eh, eh, ma jirto xiriir toos ah oo eh, in la wada go-aansaday oo in macalinka eh, arrimahaas lasoo gudboonada si guud in loogu gudmudo iskuol weliba iskiis ayuu isu xilqaamaa ma garan waayahay gebagabadii su-aalan dambe intaa dhakweydiiyow weliba iyo annagadaas eh, maalin weyn oo weliba qiimaan leh maalin walba oo soomaaliya ku howlgalow iyo maalinta tan iyo ka beeganta magaalada baydhabo dhammaan macalimiinta ee ka nool ee ku howlgalaasa ka shaqeeyasa maamulaha iskuulka baydhabo model iskuul yeeta saaxiibada maalinta tan hambalida indiraas oo ka eedan maalinta maalinka soomaaliyeed ma yeeta ustaadi wallaahi waa waxa weeye ama eh, riwanka mayrayhe waa is ogna eh, is ogna caynama eh amaangnama eh macalimiinta way is og yihiin eh, aad iyo aadna way ugu faraxsan yihiin shaqada muhiimka ay ummadooda iyo ubadka soo koraya ay u hayaan eh, way og yihiin mid walba waa ku jeefa arrintaas eh, waana isku ognahay eh, waxaan u hambaliyeynayaa dhammaan macalimiinta soomaaliyeed oo ku jira ee aan dhaqaalahooda ku filnayn oo ku shaqeeya waxa carabiga lagu yidhaahdo tadaxiya dadkii horenimo ama ingiriiska lagu yidhaahdo sacrifice ku shaqeeya inay raalli ku yihiin waan ugu hambaliyeynayaa in ay soo saaraan jiilkaas cusub ubadkaas cusub midhahaas cusub inay soo saaraan si ay u anfa- u anfacaan dadkooda dalkooda diintooda iyo naftoodaba inay anfacaan marka waa u hambaliyeynayaa waana ogyihiin waa wada soconaa waan ku faraxsanahay waana u hambaliyeynayaa inay eh, qof walba meeshuu joogo inuu raalli ku yahay uuna og yahay qiimaynayana waan ku hayaa maskaxda ma garan maamulaha iskuulka baydhabo model iskuul oo inkwarbiyaayey maalinta maalinka soomaaliyeed oo geeka ka beeganaati yaa kaas ahay ibraahim aayatullah iyadaa maasanta okay maadin
ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله
tala talo waaha tagiirin walbaale waaha tubaal hoobba toobii eta tartiib meelkiin jeese tiirow tilaabo horleeg aaday laboratori ku tabayhe isbitaal tayle wanagaday bulsooy ogaadaa tiirow fikoobusu tallada dhulbatariigay tiirow yorowkome ee turki i taywan talyaani isbitaaladi ka taalen ballatartumohaya bulshoy tangna ogaada talahumidli jiife tagtar busigay tilmaamaw daawo tayle bawaayay taas way ku tilaabsaday tiirow isbitaal tayile oo megel i bilaan ariir ilan wiimba liinka talyawa ta'alli goonishewa bushe talalay fadaw oo tiirow nu ungroogo howaal aysiingle tabne bulshoy ha toosa tiirow hosbitaal tagtar ilmile daawo tii inkafaylahayti tiirowa liniiskishaanay bulshoy ha toosaa kooyaa tiirow tirow hosbitaal ogaaw tiibish walkoo kubaare tagtarka udura guuda tirow siinroog baris ii juudan beeslaana lakoo kubaare waana walkoo ka daawaye ditoorka bilaanta ii owlaade diyaara siinka ii qiib dhalme e walayi umulisi dharaaran dhee'aame jirka ii udure keliya
qaybo dhexe ee kulanka warsan ayaa dhegaystayaal weli la darartan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo nodhogun sudahtaana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud weliba uusoo geedka xaragga ku gooyey jid usub oo lagu hirgeliyey magaalada caasimadda ee muqdisho maamulka gobolka banaadir iyo muddooyinka dambeeyey weliba uusoo waday dayactir laka sameeya ujeedadka ugu weyn ee burburi oo ka yaala magaalada muqdisho madaxweynaha weliba uusan hambalyeeyey kambanigii ama shirkaddii dhistay jidkan iyo weliba maamulka gobolka banaadir taariikhiga ahaa ee soomaaliya gaar ahaan caasimadda jamhuuriyadda soomaaliya ay soo maraysay waddadan sidii ay ahaan jirtay waan rajaynayaa in sawirradeeda dadka soomaaliyeed la tuso muddo kooban ka hor sidaasoo ay ku sugneeday in labaatan sano ka badan maantana waad arkaysaan siday u taallo waxaa ilaahay mahaddiyaa dadka soomaaliyeed in ay guushaas ayaga ay leeyihiin cid ugu abaal sheeganaysaa maanta aanay jirin xooggoodii iyo xoolahooda laisu geeyey iyo aqoontoodii in lagu hagaajiyo waddadaanoo lagu dhisay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa una bogaadinayaa maamulka gobolka banaadir ee dawladda hoose ee magaalada muqdisho oo runtii ka qaadatay door aad iyo aad muhiim ah sidii loo soo celin lahaa muuqaalkii iyo wejigii qurxoonaa ee caasimadda jamhuuriyadda soomaaliya oo runtii wejigii soomaaliya ah runtii magaaladu waa waa ay soo kabatay waana soo kabanaysaa waxaana leeyahay dadka soomaaliyeed markaad xooggiin iyo xoolihiinna isu geysaan waxaa ka soo baxayaa waad aragtaan waa waxaas aad iyo aad ha loogu dhiirado mashruuca dalkaaga dhiso ha la xoojiyo dalkaaga hal doolar ku dhisa ha la xoojiyo dadka soomaaliyeed ha arkaano doolar doolarkii laisu geeyey waxa uu dhali kara ha arkaan haddii allayidhaah dalka oo dhan ayaana nooga baahan inaan sidaa ku dhisno dadka soomaaliyeed ee gobollada iyo degmooyinka degganna waxaan ugu baaqaynaa sidaasoo kale ayaguna inay ku daysadaan oo ay isu geystaan xoolaha yar ay haystaan iyo xooggooda oo ay ku dhistaan degaannada ay joogaan si ay meel nadiifa oo nolol fiican leh ugu noolaadaan muuqaalkooda iyo heybaddooda iyo sharaftooda u korodho dhaqaalahooduna u kordho waddadu waxay fududaynaysaa in kororka dhaqaalaha ayay aad iyo aad u fududaynaysaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay waad arkaysaan waad yeeli kartaan waad awoodaan waad samaysan kartaan isu geysta xoolihiinna iyo caqligiinna xooggiinna horayna u socda aad iyo aada umaadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo geeka ku qeybgeliyey jid usub oo magaalada caasimadda ee muqdisho uu ku hirgeliyey ayaa kaas ahay guud ahaan beedkaasiyan dambeeyey barnaamijkii kulanka warsan ee idaacadda warsan habeennimadan kuldaratan dhegaystayaal mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo barnaamijka hasaari dhaayo uu farsameeyey cabdullaahi nuur aadan iyo sinadirisa intuuna kulankun kulanka hikiriyad inku kulumaan hamin fayle